wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane bashiir maxamed jaamac iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa ka qayb galay bandhig iyo diyaargarow ku saabsan maalmaha xorriyadda oo lagu qabtay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir bashiir maxamed jaamac wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay inay bilaabatay diyaargarowga maalmaha xorriyadda lix iyo labaatanka juun iyo kowda aluuliyo toddobaadkan saaad u jeedaan maantay waxaa inoo bilowday xafladayntii munaasabadaha isdaba yaal ee toddobaadka xorriyadda iyo midnimada soomaaliya maantayto waxaa sharaf noo ah inaan idinku soo booqanno halkan oy si hagar la-aan ah xigmad dhiirigelin wacyigelin ay idiin soo jeedinayaan kooxaha kala duwan ee ciidanka sababta soomaaliyeed oon u kala harin waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda ilaa laga gaaro kowda julaay oo ah maalinta xorriyadda gobolladeenna koonfureed ee soomaaliya iyo xorriyad iyo midnimadii koonfurta iyo waqooyiga in muxuu ahaa ay xafladayntan iyo wacyigelintan iyo damaashaadkan inoo socon doono waxaynu leenahay waxaan waxaan idinku soo jeedinayaa magaca guddiga sare ee qabanqaabada maalmaha xorriyadda soomaaliya muxuu ahaa hambalyo iyo bogaadin insha allah ilaahay hadduu idmana muxuu ahaa kooxuhu sidaas ayay ilaa iyo maalmaha xorriyadda aydinkugu imaan doonaan ayagoo ku shaqayn doona jadwallo ay haystaan waa dhici kartaa inay onkood idinku soo noqoto waa dhici kartaa koox kale inay idiin timaado sidaad maaragtay muxuu aha maalina waxaa fiican beriis maalina baasto maalina muufo maalina muufo si loo kala maaragtay aad u aragtaan idinka laftigiinuna u qiimaysaan oo aad tidhaahdaan koo hebel ayaa ah muxuua kooxda koowaad anugu hadda qolada kooda waa iska malayn karaa laakiin guddigan ku jiraa ma sheegi karo dadweynaha laga rabaa iyo guddiga farsamada ee loo xilsaaray inay kala sheegaan qolada number one ka noqon doonto aad ka arki doontaan idaacadaha iyo munaasabada tan ka waaweynba waxaydin leenahay hambalyo kooxaha fanaaniinta ayaa loogu diyaargaroobay in ay qaadaan heeso kala duwan oo lagu muujinayo maalmaha xorriyadda lix iyo labaatanka juun iyo kooda luuliyo iyadoo guud ahaana dalka ay ka socoto qabanqaabada iyo diyaargarowga munaasabadaha maalmaha xorriyadda